dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaya Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ayaa deegaanka Buulaxaaji gaarsiiyay gargaar loogu talagalay dadka danyarta ah. Gargaarka la gaarsiiyay qoysaskan ayaa waxaa ka mid ah bur, bariis, sonkor, iyo saliid. Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle iyo xildhibaan Shukri Xareed oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Wakiilada ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa si wadajir ah uga hadlaya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan.
Allah subxaana wa tacaala oo noo hirgeliyey maanta inaan nabad ku imaano deegaanka Buulaxaaji wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha oo heer caalami ah waxay soo gaadhay Buulaxaaji waxa uu ay deeq wareejiyeen sagaal boqol oo nafar sagaal boqol oo qoys oo raashin ah gabdhahana waxay wareejiyeen laba boqol oo kiish oo cuntada fudud ah
waxaad aragtaan runtii in dowladda soomaaliya uu adeegii la socdo inuu raashinkii la socdo inay biyihii la socdaan inay caafimaadkii la socdaan dowladda soomaaliya way gaaraysaa waxaa ilaahay mahaddiisa inaan soo gaarsiinay wax la heli wixii la heli kara markaas oo ah inay dadku balhoota raashin helaan inay qutaturuuraya cunan helaan wixii kaloo adeegyadiina way soo socdaan ama ha naqato isbitaaladii ama ha naqato wixii kaleentoda adeega oo dhan waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka jubbaland qoysaska deeqda gargaarka la gaarsiiyay ayaa waxa ay ku soo aatay xilli ay baahi badan u qabeen